إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo saaka ayaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisimaha iyo ciidanka xabashida iyo kuwa uganda ku kala leeyihiin gobolada bay iyo shabeellaha hoose qaar ka mid ah ehelada dadkii uu maraykanka ku laaya duleedka buurdhuxulna ayaa ka warbixiyey duqeynta ay kala kulmeen dowladda maraykanka lix boqol iyo konton oo u badan ciidamo iyo saraakiil ayaa dowladda federaalk looga dilay weeraro waaweyn oo dhacay labadii bilood ee lasoo dhaafay dowladda federaalk ayaa xaqiijisay inay ku fashilantay guluf dagaaleedkii ay ku qaaday deegaano ka tirsan gobolka galgadood haweenka ku dhaqan degmada saaku ayaa bogaadiyey guulihii isdabajooga ah ayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab dad isugu jira fuqaro iyo masaakiin ayaa ka faa'iidaystay mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool oo laga sameeyey deegaano hoos yimaada degmada afgoye tiro dad ah ayaa ku dhintay dhul go' laga soo calaamadeeyay dalka sweden
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiioo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisimo ay ciidanka xabashida iyo kuwa uganda ku kala leeyihiin gobolada bay iyo shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeenkii xalay dagaal ku qaadeen xero ciidanka uganda ay ku leeyihiin bunda ku taala deegaanka beriir oo kamida deegaanada hoostaga degmada afgoye sidoo kale shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay shalay qarax la beegsadeen kolanyo ciidamo ugandees ah oo ka baxay magaalada danow kuna sii jeedayay deegaanka shalambood waxaa qaraxaasi khasaaro culus lagu gaarsiiyey ciidamada uganda dhanka iyo gobolka bayn ciidamada mujaahidiinta waxay xalay dagaal ku qaadeen xero ciidamada xabashida etoobiya ay ku leeyihiin deegaanka awdiinle dab xoogan ayaa qabsaday xerada waxaana gubtay teendhasahay ugu jirta iyo xabashida qaar ka mid ah heelada dadkii maraykanka ku laaya duleedka buurdhuxulna ayaa ka warbixiyey duqeynta ay kala kulmeen dowladda maraykanka maxamed daayar cali sow ayaa faahfaahinaya qaar ka mid a ehelka dadkii maraykanka uu ku laayay deegaan hoostaga magaalada buurdhuxulla ee wilaayada islaamiga ah bakool odayaal dhaqan iyo haween ku nool tuulada olon oo qiyaastii laba iyo toban kilomitir u jirta magaalada buurdhuxulle ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen subaxnimadii jimcada oo taariikhdu ay ku beegneed toddobada rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga xilligaas oo dadka ku nool tuuladaasi ay kusoo waabariisteen madaafiic culus oo diyaaradaha daroonka maraykanka ay la dhacayaan guri ku yaala duleedka buurdhuxunle mid ka mid a malaaqyada deegaanka oo ka hadlay duqeynta ayaa sheegay maraykanka in uu beegsanayo dadka rayidka ah sida haweenka iyo carruurta isagoo fariin u diray dowladda maraykanka al-shabaab wali waa ku obsadi wali dugay ahay balaantii owlaada megelma dugay ahay sagii ree dugay ahay waayilee dugay ahay dhacdada geekamta ku dhiidi innaa lilaahi wa innaa iraajicuun adowka fariintaanan dara wali baa adowyaw aridaa la dhamoy aridaa wali roogde ani balaantii owlaada xaafadaada dugayd yaa roogda fariin wali kiin fareey wali waa islaamka owlaadlay la dugeya waayelay la jogeya wali waaha jahaadka ka korare horaa wali waaha walo adlaanka ka argagahaw ee hoobaad balaantii owlaada erga al-shabaab ku noogdi balaantii owlaada argagiidaad falaasi mid ka mid a dumarka ku nool xaafadda la duqeeyey oo warbaahinta islaamiga ah la hadashay ayaa ka warbixisay dadka ku dhintay duqaynta dadka afar unug iyoonaytoy sedbalaa madobiin eh haa sagaal qof ahaya ahayee tumanke unuwal unukwar gabnima in bugdiweyras uniib yaable uniib hata hatana atroog ma hata wadaado waalaka deerin aaday ee hoog waalakuka deerin weedata kala roogni diyaa hata walaa noo dhab dhabta meeta una kala roogna qofkar walmakanagan dadka leedime muslimiinta ilaahay inkaalmay la erfadeen muslimiinta ilaahay inkaalmay gaalada ilaahay neojibi cabdulaahi macalim oo duqayntan ku waayay wiilo la dhashay iyo caruur u dhalay ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen iyo dadka halkaa ku dhintay mayd maylasi aragdayme buu aha dhibaato ku deertay dad aragdayme buu aha walaaladay iyo aragdayme buu aha ee yaalana dhali kumaday aragday meylasi aragdaya ka shahiideen dadkaasa way shalhaayeena iyo aragdayme buu aha xaaskiis aragdayme buu aha wiili isaaq axmed iyo yaalsi iyo may buu aha aragday ee xafse leerhaay aragdayme buu aha sheeg isaaq oo todoba sano jir e casma sheeg isaaq oo shan jir e fatxiyo fatxiyo sheeg isaaq oo afar jar e jawaahir oo sidasana iyo barjarta iyo aragday seynab cabdulaahi tuman iyo afar sana jarta iyo ayeeyadeed aragday mibwa leeraay aragday mibwa fahma ifreedin leeraay iyo jawaahiri aragday mibwa aragday gabartiyaan ingarayti leeraay yaa aragday mibwa meelase hiraabta ka shahiideen dhibaatadaasana deerti idiina aragday mibwa ha burburti bilihii lasoo dhaafay dowladda maraykanka waxa ay kordhisay qiimaha wuxuushnimo ee ay ka geysanayso koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kuwaas oo iminka u muuqda kuwo beegsanaya dadka rayidka ah sida haweenka iyo caruurta aalaaba maraykanka waxa uu dafiraa khasaaraha ka dhasha duqaymaha uu ka wado soomaaliya waxaana duqaynta ka dhacday buurdhuxulle ka horeysay mid ka dhacday gobolka galgaduud oo lagu laayay caruur iyo ayeedooda iyadoo markii dambe maraykanku ay qaateen meydadka dadka ay laayeen
lix boqol iyo konton u badan ciidamo iyo saraakiil ayaa dowladda federaalka looga dilay weerar waaweyn oo dhacay labadii bilood ee lasoo dhaafay warbixintan oo muuqaal ah ayay xalay baahisay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaana soo jeedinaya maxamed cali aadan أنا صومال هيا ذكرينا وكوني للفلاح اسما حسينا وغدي في علا رايات عز تعيد لنا حصول الفاتحين
dhegaystayaal iyo daawadayaal halkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa warbixin tiro koob ah oo aan kusoo bandhigayno weeraradii ugu waaweynaa ee ay martigelisay dowladda federaalka labadii bilood ee lasoo dhaafay ee muxaram iyo safar xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay kordhisay weeraradeeda cagmarinta ah ee ay ku qaadayso ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka balse warbixintan kama hadlaysa dhammaan weeraradii dhacay muddadaas waxayse diiradda saaraysaa oo keliya labaatan weerar oo waaweyn oo lagu qaaday xeryo iyo bare ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka lixdii bishii muxaram kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada oo ku beegan afar iyo labaatanka julaay laba kun saddex iyo labaatanka weerar lagu hoobtay ayaa ka dhacay xerada ciidanka jaalasiyaad ee magaalada muqdisho kadib markii naftii hore ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu bartanka ka istaagay laba boqol iyo konton askari oo feel ku jiray waxaana weerarka ku nafwaayey ugu yaraan toddobaatan iyo afar askari halka ay ku dhaawacmeen boqol afar iyo labaatan kale shan iyo tobanka muxaram oo ku beegan labada agoosto milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa cagta mariyey fariisin ay ciidanka booliis militariga ka deganaayeen xaafadda cali turcaye ee degmada hilwaa waxaana ay halkaasi ku dileen lix askari mid kalena isagoo maxbuus ah ayaa la kaxeystay
xalay waxaa xalay weerar baan lagu soo qaaday raggiyagii iyo taliyihii taliya unugii wixii raggii waa la laayay hubkii aan lahaynna waa hubka kan oo aniga hadda horteydii yaallo
shan iyo labaatanka muxaram oo ku beegan laba iyo tobanka agoosto duleedka muqdisho waxaa ka dhacay dhabagal loo dhigay askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalk oo u badan kuwa sirdoonka xilli ay doonayeen inay aadaan dhanka beerta cali mahdi halkaasi waxaa dowladda federaalka looga dilay laba iyo toban ay ku jiraan laba sargaal oo hogaaminayay ciidanka laba gaari oo nuuca dagaalka ahna waa looga gubay isla maalintaas shan iyo labaatanka muxaram laba weerar oo lagu qaaday isbaarooyin yilay janaa cabdalle iyo baarsanguuni ayaa waxaa dowladda federaalka looga dilay shan iyo labaatan askari kuwaasoo koob iyo toban ka mid ay ahaayeen ciidanka sida gaarka ah u hoostaga maraykanka ee danab waxaana weeraradaasi ku dhaawacmay saddex iyo labaatan kale sagaal iyo labaatanka muxaram oo ku beegan lix iyo tobanka agoosto shan iyo toban askari ayaa dowladda federaalka looga dilay sagaal iyo toban kalena waa ay uga dhaawacmeen weerar nafuurnimo ah oo ka dhacay agagaarka deegaanka xuseen cagay oo dhaca duleedka masagawaay oo ka tirsan wilaayada galgaduud isla maalinkaas sagaal iyo labaatanka muxaram kamiin qarax ku bilowday ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab duleedka degmada ruunirgood ee shabeellaha dhexe kula beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalka waxaana ku dhintay sagaal askari halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale sidoo kale isla xilligaas weeraro ay milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka geysteen duleedka runirgood ayaa waxaa lagu dilay sagaal iyo toban askari oo ay saraakiil ku jiraan toban kalena waa lagu dhaawacay bishii safar weeraradu intii hore waa ay kasii kordheen lixda safar oo ku beegan laba iyo labaatanka agosto xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar nafuurnimo ah la beegsatay xarun ay jidka warshadaha ka deganayeen askarta uganda lagu soo tababaray waxaana weerarkaasi ku nafwaayey saddex iyo labaatan askari toddobada safar oo ku beegan saddex iyo labaatanka agosto waxaa muqdisho ka dhacay mid ka mida weeraradii ugu saameynta badnaa kadib markii xilli saqbarkii ah ay milatariga al-shabaab weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee degmada kaxda weerarkaasi waxa ay dowladda federaalka ku weysay sagaal iyo toban askari waxaana uga dhaawacmay toddoba iyo toban kale halka laba gaari looga gubay maalinimo jimco ah sagaalka bishii safar weerar nafurnimo ah oo duleedka ceelbuur lagula beegsaday askar daacad u ah maraykanka ayaa waxaa ku nafwaayey konton iyo sagaal askari kuwaasoo meydadkooda iyo dhaawacyadooda ay diyaarado daadguraynayeen muddo saacado ah sagaalka safar oo ku beegan shan iyo labaatanka agosto dagaalo ka dhacay duleedka magaalada dhuusamareeb ayaa lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka waxaana laga dilay saddex iyo toban askari kuwaasoo qaarkood meydadkooda ay ka carareen tobanka safar oo ku beegan lix iyo labaatankii bishii agosto weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka geysteen duleedka garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ayaa waxa ay ku dileen afar iyo toban ka tirsan ciidanka maraykanku carbistay ee bangarafta ama danab sidoo kale weerarkaas ayaa waxaa lagu dhaawacay toddoba iyo labaatan kale tobanka bishii safar kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada oo ku beegan lix iyo labaatanka agosto ee sanadkan laba kun saddex iyo labaatanka waxaa dhacay weerarkii caanka noqday ee coos weyne deegaanka oo ka tirsan galgaduud ayaa waxaa cagta la mariyey xero weyn oo ay deganaayeen in ka badan kun iyo shan boqol oo askari natiijada dagaalka ayaa noqotay in ciidankii tiradaas lahaa ay noqdaan hal dhumay iyo hal dhaan raaca waxaa xerada dagaalka laga soo diiwaangeliyey meydadka boqol toddobaatan iyo sideed askari intaa waxaa dheer in qaar ka mida ciidamadii halkaa ku sugnaa ay gacanta u galeen milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida uu dhowaan sheegay sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan oo ka mida hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarkii coosweyne waxaa dowladda federaalka looga furtay qalab iyo gaadiid lagu qiimeeyey saddex iyo labaatan milyan oo dollar gaadiidka hubka rasaasta iyo saanadda ay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen dagaalkii coosweyne keliya wuxuu celcelis ahaan qiimihiisu kor u dhaafayaa saddex iyo labaatan milyan oo doolar sagaal iyo tobankii safar oo ku beegan afarta sebtembar milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee wilaayada shabeellaha dhexe ayaa weeraray fariisin ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka daarunicma waxaana weerarkaasi dowladda federaalka looga dilay laba iyo toban askari saddex kalena waa ay kaga dhaawacmeen halka gaari dagaalna looga gubay laba iyo labaatanka safar oo ku beegan toddobada bisha sebtembar milatariga al-shabaab ee shabeellaha dhexe ayaa weerar ku ekeeyey ciidan ka tirsan dowladda federaalka oo joogay nuur dugle waxaana la diiwaan geliyey geerida sagaal ka tirsan ciidanka dowladda iyo shan kale oo dhaawac ah shan iyo labaatanka safar oo ku beegan tobanka sebtembar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar kula jarmaaday saddex xero oo ay askarta dowladda federaalka ee gorgor ku lahaayeen degmada owdheegle ee wilaayada shabeellaha hoose weerarka ayaa waxaa lagu dilay konton iyo sagaal askari iyadoo mu'asasada alkataa'ib ay baahisay sawiro iyo muuqaal caddaynaya khasaaraha dowladda federaalka sida meydadka ciidanka hubka lagu soo furtay iyo askari maxbuus ah siddeed iyo labaatanka safar oo ku beegan saddex iyo tobanka sebtembar weerar nafurnimo ah oo ka dhacay degmada daynila ayaa waxaa dowladda federaalka looga dilay sagaal iyo toban askari oo ka mida ciidanka booliis militaria ee uu imaaraadku maalgeliyo weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay sagaal iyo toban kale saddex gaarina waa looga gubay soddonka safar oo ku beegan shan iyo tobanka sebtembar mas-uuliyiin ka mida dowladda federaalka oo ugu sarreeya axmed qorqor hogaamiyaha galmudug iyo ciidamo la joogay ayaa weerar nafurnimo ah lagula beegsaday tuulada laasgacamey oo hoos tagta deegaanka wisil ee wilaayada mudug inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi ku nafwaayey koob iyo toban isugu jira ciidamo iyo saraakiil waxaana ku dhaawacmay soddon iyo afar oo ay ka mid yihiin hogaamiye qoorqoor sanatar cabdi qaybdiid iyo xildhibaan dhabano cad isla maalinkaas soddonka safar oo ku beegan shan iyo tobanka sebtembar milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mawjado weeraro ah ku kiciyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo joogay deegaanka ceel la helay kuwaas oo ay wehelinayeen askarta sida gaarka ah u hoostaga maraykanka ee danab waxaa xerada lagu dilay toddobaatan iyo kow askari oo danab u badan gaadiid iyo hub badan oo ay wateen askartaasna waxa uu usoo wareegay dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa jimcahaasi dirqi ah goobta uga baxsaday wasiirka gaashaandhigga cabdulqaadir tigtok iyo xildhibaano kuwaasoo warbixinta iyo siday wax u dhaceen dhuusamareeb ugu geeyey xasan sheikh lix iyo labaatanka safar oo ku beegan koob iyo tobanka bisha sebtembar laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo askari ilaalo u ahaa ayaa lagu dilay qarax ka dhacay degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud waxyar kadib markii ay halkaasi duulaan ku gaareen laakiin geeridooda kadib waxaa dib ula wareegay deegaanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xildhibaanada ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray maxamed maxamuud iyo cabdulaahi ibraahim shaaciye wadarta weeraradan aan kusoo tixnay warbixinta oo gaaraya labaatan weerar ayaa dhacay labadii bilood ee lasoo dhaafay waxaana dowladda federaalk looga dilay lix boqol iyo konton xubnood oo askar saraakiil iyo mas-uuliyiin isugu jira tani waxa ay ka dhigan tahay in maalin walba dowladda federaalk laga dilay toban askari natiijada ka muuqanaysa goobaha dagaalka ayaa hadda ah in dowladda federaalka ay soo bannaysay degmooyin iyo deegaano badan oo kale ah cowsweyne galcad ceeldheer masagawaay budbud ceelbuur wabxo ceelgaras ceel la helay iyo ruunirgood haddii natiijadu noqotay in dowladda federaalka ay ka baxdo deegaanadan lagana dilay lix boqol iyo konton askari oo muddo laba bilood ah maxaa dhici kara bilaha soo socda haddii dagaaladu ay sidan kusii socdaan
dowladda federaalk ayaa xaqiijisay inay ku fashilantay guluf dagaaleedkii ay ku qaaday deegaano ka tirsan gobolka galgaduud cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa ka waramaya waxay soo talaya dadka ka tirsan dowladda federaalka ee aflabadii yeeraya islamarkaasina sheegaya inay ceebaysan yihiin oo ay ku jabeen dagaalada ka dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale waxa uu ka mid yahay dad madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo ku fashilmay dagaalada uu kusoo qaaday walaayaadka islaamiga uu naf ka dayay inay u kaalmeeyaan waxa uu soo diray deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe si uu uga abaabulo mooryaan caawisa dowladda federaalka ah wilaayad islaamiga ee galgaduud iyo qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe yuusuf xuseen jimcaale ayaa habeen hore ka cararay deegaanka nuur dugle oo uuna waaxigiisa ku sugnaa waxaanu aaday dhanka magaalada muqdisho sida xogta aan ku helayno inta aanu u baxin ayuu asigoo la hadlayay dad ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe qaarkood waxa uu sheegay in dowladda uu ka tirsan yahay maradu ay ka dhacday kadib jabkii cows weyne halkaas oo lagu laayay ciidamada dowladda federaalka in badan oo ka mid a hubkii iyo gaadiidkii ay wateenna lagu furtay iyadoo la xasuusan yahay xilliga wixii ka dambeeyey ciidamada dowladda federaalka ay tusbax furtay noqdeen ayna ka baxeen furmo badan oo muhiim u ahaa waxaan rabnaa inaad marada nagu celiseeyiin maradaa naga dhacsane waa ogsoon tihiin inta galcad la tegey oo coos weyne la tegey ayaa galcad iyo maanta ceeldheer iyo basagawaay iyo ruunudgood intaba gacanta may ku jiraan
madaxweynaha dowladda federaalk oo muddooyinkan ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ayaa asigoo guuldarre iyo hungo la kulmay waxa uu dhoofay dalka jabuuti madax ka tirsan dowladda federaalka ah oo ka hadlayay magaalada dhuusamareeb ayaa dhowaan waxa ay qari waayeen niijabka madaxweynaha haysta maadaama uu fashil ku soo idlaaday duulaankii uu qaaday
haweenka ku dhaqan degmada saako ayaa bogaadiyey guulaha isdabajooga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab cali aadan ayaa ka waramaya haweenka ku dhaqan degmada saako ayaa isku imaatan ay sameeyeen ku bogaadiyey guulaha ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka gaartay goobaha dagaalka iyagoo si gaar ah u soo dhoweeyey weerarkii booco ee walaayada islaamiga ah ee bokool laguna dilay boqolaal askari oo xabasho ah haweenka ayaa muujiyey nacabka ay u qabaan ciidamada shisheeye iyo dhinacyada la socda waxayna sidoo kale garab istaag buuxda u sameeyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo hogaankooda bismillaah anoo kumada gabdho saakowka nool maybaa lahaa maylaray bishaaradii baryaalkan indabadhiidii maybaa horta ciidanka faraxsagnaa muxaadaraadkiinan inqobadaaya baryaalkan alxamdulilaah walbadan yaan isku keen bedeli alxamdulilaah maybaa kale hadhawaayay dagaalkan kudhii maylaray hatanka dambeytay bakool kudhii booco ilaa rabdhowra kudhii walaalo meelasgali maylahaa mayleray gaalada itoobiyaanka meelaha ka duuli walaa madaxdiin hasiinka sheekayayte beente e oo lasan leeyi bakool mayleray walba ma roogaan oo beente e walba ma roogaan oo lan walsiinkuwada maleen leeyi beenala hasiinka sheekayey dad may roogay sidii isan nolol anfadaasan geerida anfadaa rooga mayba lahaa tankala haandayuusiinta ahoo muslimiinta ha ka duuli riga aan diyaarsana diinta ilaahay naftiyo ku gadadi sidoo kale bulshada degmada saako ayaa ka hadlay duqeymo dhowr jeer ay dowladda kenya ka geysatay degmada waxayna si adag u cambaareeyeen xadgudubyada kenya marka annaga jubbooyinkan joognaa jubbooyinka iyo godo diyaaradaha muxuu ahayde iisheeg duqaynhayo annaga uma umana jixaanjixayno kamana tasacsucayno shirqoolkoodana mar horeba ilaahay baa noo sheegay ilaahay wuxuu noo sheegay inaynu waxba tarayn booloxooftadoodaas iyo waxoodaasna waa rafashadii u dambaysa rafashadii u dambaysayna waxaan hadda annaga aan u dhegdhigayna ma aha waa wax annaga aan noog noogu sii siyaadayso muxuu ahayd adayg alla ka cabsi annaga waxaana laga raba horta waa un alla ka cabsi ilaahay haddaan ka cabsanno waxaa waaye waxba nagama halaabhayaan in badan dadka muslimiinta ahna waxaan ku boorinaynaa oon isku boorinaynaa oon isu sheegaynaa waxaa weeye wa anna haadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuhu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih taqwadaas un baana laga raba annaga waxaana laga rabaa taqwo waxaa kaloo nalaga raba waxaa weye sabr iyo almusaabara inaan sabirno oon gaaladana la sabartabno haddaan sabarno haddaan alla ka cabsanno oon sabarno oon gaalada la musaabaroonana ilaahay wuunoo wuu noo taamiyeeli biidni illaahi tacaala isagaana ku tiirsanna degmada saako ayaa waxaa ku nool bulsho badan oo beeraley iyo xoolo dhaqato ah waana bulsho isku xiran oo nabad buuxda ku naaloonaya muddo dheer oo halkaas uu ka jiray maamul islaami ah maamulka puntland ayaa wajahaya xaalad dhaqaale midii ugu darnayd maxamed amiin ayaa soo jeedinaya wararka ka imanaya magaalada garoobe ee xarunta maamulka puntland ayaa ku waramaya in xaalado dhaqaale xumi baahsan ay soo wajahday maamulka ka arrimaya halkaas waxaa korontadii laga jaray xarunta wasaaradda howlaha guud ee garoobe xilli mushaar la-aan baahsan ay soo food saartay shaqaalaha wasaaradda puntland oo aan wax mushaar ah qaadan shantii bilood ee ugu dambeysay wasaaradda howlaha guud ee maamulka puntland ayaa koronto la-aan ah muddo saddex maalin ah maadaama ay iska bixin weysay lacagihii korontada ee lagu lahaa sidoo kale shaqaalaha maamulka puntland ayaa ka cabanaya mushaar la-aan xilli bishii ay dhammaad kusii dhowdahay maalmo ka hor ayay ahayd markii mid ka mid ah ganacsatada shidaalka iibisa ee ku dhaqan dhulka uu ka arrimiyo maamulka puntland uu cabasho ka muujiyey dhac uu u geystay askari ka tirsan maamulkaasi dad isugu jira fuqaro iyo masaakiin ayaa ka faa'iideystay mashruuca qaybinta sakada xoolaha oo laga sameeyey deegaano hoos yimaada degmada afgooye waxaa faahfaahinaya maxamed ciise deegaano hoostega degmada afgooye ayaa laga qaybiyey sakada xoolaha nool wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa xoola isugu jira geel iyo ari u qaybisay dadka masaakiinta ah oo ku dhaqan deegaano hoos yimaada degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ka faa'iidaystay qoysas aad u fara badan saka qaybintan iyadoona si nidaam ah loo qaybinayey waxyaabaha la siinayey waxaa ka mid ah geela iyo ariga qaar ka mid ah dadka xoolaha la siiyey ayaa dareenkooda ugu waramay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxyaabaha la siinayeyna waxaa ka mid ah geela maantay meel mataqaanaa xaggaasoo maalta xalimaadbiya iyo agteeda ilaahay idankiisa maaragtay eri afton neefa iyo mataqaanaa laba qaalmood ayaanu kula wareejiyey dadkii mataqaanaa laha ayaanu ku wareejinay oo ku waxaynay walaayada waa u mahadcelinaynaa ilaahay ha guuleeyo ilaahay khayr ha siiyo ilaahay idanka dadku waa u baahnaayeen waana heleen waana la siiyey saasaan inkaga mahadcelinaynaa haddii ilaahay yidhaah anigana waxaa la siiyey oo mataqaana la siiyey qaalin afar jira qaalin afar jira qaalin afar jira soddon neef oo ariya iyo laba qaalmoodna waana la siiyey sidoo kale qaar kale oo ayagana la siiyey ariga ayaa iyagana dareenkooda cabiray meeshaan isugu nimid shan neef oo eryahaa nala siiyey bilkuliyanba aniga shan neefaa lay siiyey waa ka mahad celiyey muslimiinta kor allah ka dhigo munaafaqeentana allah qabto haye marka hadda xoolahan waa dhaqanaya miyaa masoo gada rabtaa inaan dhaqaalaystaan rabaa insha allahu xoola agtayda dhayeelka ma joogaan wixiiba ilaahay subxaana watacaala ahay oo iiga soo qaaday muslimiinta inaan dhaqaalaysto saasaan ku tala jiraa mar xuseen xasan korkaamala jooga korkaamala meel yidhaahdo waxaa soo jira waa deeqaan alaysiiyo shan neef oo erey gaal gaal ala jiiyo islaamka kor alaga dhigo hay muslimiinta kor alaga dhigo shan neef oo eryahaan qaatay haye
ilaahayaa mahadgale shalana roobaan loo daay allah noo gargaaray marka muslimiinta kor allah u dhigo gaaladana laha jidkaan dhahayna wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa si habsami leh uga socda qaybinta sakada xoolaha nool warkan saakay dhegaystayaal waxaad kala socotaan raadiyaha alfurqoon tiradada ayaa ku dhintay dhulgo laga soo calaamaday dalka ee sweden ugu yaraan saddex ruux ayaa ku dhintay dhulgo ku dhuftay dalka ee sweden sida ay xaqiijiyeen booliiska dalkaas waxaa intaa dheer in afar gaari oo nuuca raaxada ah iyo gaari bas ah ay waddada ka baxeen waxaana ku dhaawacmay saddex ruux oo la dhigay isbitaalka sidoo kale waxaa burbur xoogan uu soo gaaray waddo weynoo ka mid ah magaalooyinka ku yaala dalka ee sweden warkii subaxnimo saaka idinkaga imaanayay raadiyaha alfurqoon waa inaga intaa